عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة قال الترمذي حديث حسن وقال الألباني صحيح
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waa habeenkii inoogu dambeeyey duruustii iyo majaalistii ku tacalluqsanayd kitaabka iyo musanifkiisa waxaanan joognay khadamaadkii iyo cinaayadii ay culimadu ihtimaameen laga bilaabo waqtigiisii imaamka ilaa intii ka dambeysay xag riwaaye iyo xag sharax iyo umuurihii kale kuwa wada tacalluqsanaa taas baa aynu joognay waxaana inoo dambeysay bal sharaxyadiiso aada iyo aada u badan an toban sharaxoo dee kuwa madbuuca ah aan magacyadooda soo qaadnay ama kuwa ugu ahamsan ah kutubta sharaxa ah ee madbacaysan walow dee kuwa halkan ku joogsanay qarnigii tobnaad in dadkeed ama dee waaba qarnigii sagaalaad intii baa laga yaaba iyo qarnigii tobnaad madaxiisii qustulani sharaxyo kale oo ka dambeeyey oo iyaguna madbacaysan shibhalqaar alhindiya ha uba badnaadeen culimadooda ee taasi ay jirto iyaguba dee fawaaidooda iyo miisaadkooda leh kolley jaanibkaas haddii aan kaba baxno caawa biidn illaahi tacaala waxaan horta marka hore ka hadli doonaa ruwaadda kitaabkani leeyahay bukhaari saxiixiisu san hore u sheegnayna ruwaaddu labay kala yihin mid waa ruwaaddan bukhaari wax ka warinayo sheekhiisa ama sheekhadiisa laga bilaabo ilaa saxaabigii lagaba gaadhayo taas iyada kitaabkay kuba jiraan kutubtii taraajimteen soo sheegnay rijaasha dhigaysayna waa kuway tarjameeyaan ee ay bal matalan taasayn dee kutubta aan tilmaanayn barhkoodna magacyadooda sheegnay sida tahdiibulkamaal iyo tahdiibaadkiisa iyo mukhtasaraadkiisu marka kuwa uma jeedno kitaabkay ku imanayaan marka la diraasaynayo waxa weeyaan kitaabku bukhaari u alifay waana laga maqlay dad aada u badanna way ka wariyeen oo kala dunaa bilaad kala duwanna waa lagaga wariyey haddaba kitaabkii dee dadkaa isaga kasii wariyey ee iyaguna kuwo kale ay kasii wariyeen kuwo kale ay kasii wariyeen kuwaasu inaga inagu soo gaadhay marka waa ruwaadda kitaabkii warisay ama ha noqdeen kuwii isaga toos uga wariyey iyo kuwii iyaga kaba sii wariyey qolooyinkaasba bal waxa weeyaan kuwaas weeye arrinka jiraana waxa weeyaan kolley faa'iido weyn bay leedahay inaan taa wax ka ogaano sababtu sharaxyada iyo mutuuntuba magacyaa inoogu yimaada mutuuntii hore khaasatan taqriiraadka iyo hawaamishta lahayd in magacyaa yimaada iyadoo kitaabka ay kuba xidhan yihin sharaxyadna guud ahaanba kutubtaas waa riwaayadii fulaan iyo riwaayadii iyo riwaayaad bay sheegaan magacya ay u sheegaan markan imanka halkan qolooyinkaasna waxay faa'iidadeedu tahay bal inaan isku baraarujino magacyadaa sharaxyada iyo mutuunta qaarkood kuba yimaada ee riwaayaadkii kitaabkana ah ayay dee taas ayaan ogaanaynaa waxa ay yihiin iyo bal waxyaalahaas magacyadani ay yihiin baan kuba ogaanaa dee faa'iida inoo tahay marka aan kutubtii waxa weeyaan sharaxyadeedii khaasatan iyo shuraaxdii kitaabka oo had iyo goor ay kuba soo noqnoqdaan aan kuba dee matalan daalacanayno amaan eegayno marka haddaba horta bukhaari kitaabkiisan ama dee horta ama culimigiisi iyo axaadiistiisii kitaabkan kuma koobno sidaan soo marre xijaaz hadday tahay iyo ciraaq iyo khuraasaan iyo maa waraa nahri iyo dhulkii uu maray oo dhan isagoo yar isagoo culimadii kaleba weliba cilmigii dalbaya ayaa haddana laga warin jiro waa tii aynu tarjamadiisii kusoo maray isagoon weli wejigiisa wax timoo kasoo baxi jirin in beerku magaalo yimaado la isugu iman jiray oo wax laga warin jiro oo axaadiista aada u badanna warin jiray riwaayadu haddaba wax laga warinayaa way badnaatay laakiin markaan eegno kitaabkan jaamica ah ee bukhaari saxiixiisa aan eegno waxay aimadu soo naqliyaan dee aimadii kitaabkan ama sharaxday ama kaba hadashay oo fii rabri imaam la yidhaaho ay kaba soo naqliyaan nocaawa magaciisa ogaan doono dadkii bukhaari ka wariyey kitaabkan inay ilaa sagaashan ku gaadheen ama ay gaadhayaan waasa xaaf ibnu xajar iyo keyrkiiba iyo kutubtii taariikha baqdaad iyo siyar aclaam nubala iyo way ku wada sugan tahay sagaashan kun waxaa laga yaabaa tiro ay dhici karta inay nagu badnaato see u dhacdee e maaha fadhi keliya dad kaga wariyey maaha magaalo keliya dad kaga wariyey maaha magaalooyin kala duwan uu galay iyo sanado kala duwan ayaa dad ay la kulmayeen waana laga warinaya cilmiga dalabkiisuna sida waktigeennan aan hayn ah aan ku aragnay kolba in yari ay meel ku kulmayso may ahayne waxaa dhici kartaa majlis keliya oo majaalistii imdho ah dad kumayaali inay ku kulmaan oo markay masaajiddu qaadi weydo banaanna la fadhiisto banaanadaasna sheekhu ma maqashin karayo dee waxyaalahan ilaahay inoogu nicmeeye mukabiraatu sawna may haysan maxaa la samaynayey qolooyin ay la odhan jiray almustamliin ama mustamli sheekhu ka yeedhsanaya oo dee marka uu xadiidkii bilaabayu man dakarta ama maa dakarta odhanaya intuu ducaiyo waxyaale kaba horreysiiyo waa mustamli sheekuna waa mumligii wax yeedhinaya kana waa kii ka yeedhsanayay kuwaas baa mubaliqiin bay ahaayeen waxaa dhici karta fadhi keliya oo la fadhiyo sheekh keli uu fadhiyo inay toddoba kala fogfog oo kala dambeeya midba mid sii gaadhsiinaya oo dadkii foga oo barkood meel sare la saari jiray sheekhu markuu xadaanaa fulan yidhaabuu kani ku dhawaaqaya mid kale ku dhawaaqaya markaasaa dad baa majlis keliya laga yaabaa in la yidhaaho toban kun ama in ka badan bal dee ha kala badnaadeeno kolkol in ka badan baaba meela qaarkood kuba kulmaysa intaasoo muballiq leh ama mustamli leh haddaba taas baa maxay keenaysa waa fadhi keliyaaba kumayaal kolkol ay xaadirayeen uluf mualafiyey fadhi keliya xaadiraysay rixlo la socdo magaalo iyo sheekh lagu socdo kolkol dariiqa iyo duruqda kumayaal ay ku kulmayeen iyagoo sheekha ama kusii socdo ama kaba soo socdo bal markaa tiradan badani wax la qariibsado ma aha waxaana uu farabri yidhi kaley marka dambaan dabdin doonaaye isagoo tirada badan sheegay dadkii bukhaari ka maqlay kitaabka ee tirada intaa leekayn lahaa wuxuu yidhi isagu hadalkaa ay noo soo naqliyaan dee maanta cidi kama noolo anaa ka nool taasuu yidhi waayo wakti dambe ayuu dhinto bukhaari muddo dheer buu kaba dambeeyey xaafid ibnu xajarna raximah llahu tacaala nin buu magacaabaa isaga ka dambeeyey oo la arko ka qarsoomay oo mansuur ibnu moxamed la yidhaahayoo muddo sagaal sanadooda ka geeri dambeeyey oo lagu tirinayo bukhaari ciddii kitaab ka warisay kuwii ugu dambeeyey inuu yahay bal haddaba ruwaadtiisaasi aad iyo aad tiradaa badan ha leelahaadeene laakiin haddana dadkii kitaabka xambaaree haddana ina soo gaadhsiiyey ruwaaddaas dee riwaayadda ugu mashhuursan ama raawiga ugu mashhuursani waa raawi markaa firabri laba yidhaah kollay fa'da kasradeeduna way ku dabiyaan waatay horreysiiyaan fadxadeedna se imaamna u soo naqlinayana waa magaalo mala bukhaara meelaha degaanadeeda kuba taalay oo farabr ama firabri la odhanayay baa loo nisbeeye bal fa'da waa la kasriyaa waa sida badan in la fadxiyaana way banaantahay sida imaam nawowi aimo kaleba ay noo soo naqliyaan oo farabr laba yidhaaho haddaba riwaayada firabri imaamka la yidhaaho ayaa riwaayaadkiina soo gaadhay ta ugu mashhuursan ah xaafid ibnu xajarna raximah llahu tacaala kollay in badan baan hadyasaari ka soo wax naqlinaya waa muqadimada kitaabku leeye meeba sharaxa imaka inta faatixadiisa ee bilowgiisa ee markuu muqadimadu waa gaaro hadyasaari baa la yidhaahay ayaa wuxuu ku sheegaa raximah llahu tacaala bukhaari marka la eego dadku ha badnaadeen kumayaalka haba noqdeene laakiin inaga markay noqoto riwaayaadka inoo xidhiidhay can fulan can fulan can fulan inooguba xidhiidhay dadka bukhaari markaa toosugaba warinaya wuxuu sheegaa afar inay halkaas dariiqooda uu inoo xidhiidhay oo riwaayadii inooguba xidhiidhay bal markaa dabaqadii koowaad waxaan kaba dhigaynaa ruwaaddii bukhaari kaba warinaysay ee ma aha dee nin kastoo magaciisa la sheegay laakiin cid kasii warisay ay jirto oo cid kasii warisay ay jirto dadkii ka dambeeyey cusurtii ka dambeysayna riwaayadoodu iyadoo sanadka xidhiidhsanyay soo gaadhay afar nin buu sheegaa xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala ninka koowaad waa ninkan aan firabri layn oo magaciisa moxamed ibn yuusuf ibnu madar baa la idhaa meesha firabri la idhaahna waa loo nisbeeyey saddex boqol iyo labaatankii hijiradu dhintay saddex boqol iyo labaatankii hijirada ninka dhintay bukhaarina laba boqol iyo lix iyo kontonkii uu dhintay waad garan kartaa inta dheere uu ka dambeeyo dee isagoo dhalinyaruu sheekha la kulmay dee waan u weynaado aad buu u weynaaday oo waxa weeyaan ilaa afar iyo lixdan sanood buu kaba geeri dambeeyey bal isaga ninkaas waa ka koobaad maqalka uu bukhaari ka maqlay laba goor bay ahayd bay culimmadu yidhaahaanoo marna magaalada ferabr ayuu kaga maqlo laba boqol iyo sideed iyo afartankii hijiraday ahayd marka labaadna bukhaare ayuu kaga maqlay oo laba boqol iyo labayo kontonkii oo kolle waa inihii muqtiyadii uu degenaan nesaabure laakiin dee uu bilaadan ay mimanayeen kaasi waa ka koobaad waa ka inala socon doona markaan ruwaadda sheegayno ninka labaad iyo dariiqa labaad ee iyadana sanadkii uu kuba xidhiidhay bukhaari ruwaaddiisii waa nin kolley xaafidna ahaa ibraahim ibnu macqil annasafi magaciisa ibraahim baa la yidhaha waa ina macqil annasafi laba boqol iyo afar iyo sagaashankii hijirada ayuu dhintay waxaanu ahaa xufaadu isagu kaba mid ahaa tasaaniifna waa lahaa sheekhana werintii uu kaba warinayey waxyaalo dhaafay baa jiray oo macnaa inta badan kitaabka ha ka dhegaysto ha ka maqle eh laakiin fawt buu leeyahay ama fawaat buu leeyahay wax dhaafayoo uu isaga ijaaze ahaan kaga wariye bukhaari dariiqa saddexaad waa nin lagu magacaabo xamaad ibnu shaakir nasawi nasafina kolkol oo nasafna waa loo nisbeeyaa xamaad ibnu shaakir baa la yidhaa waa isaguna dadkii bukhaari la kulmay riwaayo kolkol riwaayaadka aan sheegaynaana dee inagu mid baa inoo shuhrowdo ta ina soo gaadhayba ah oo ama kuwa kale riwaayaadkaa kutubta ay kaba soo noqonayaan unbaabay tee ta ugu dhammi waa taa firabriye kolkol xag taqdiim iyo taakhiir iyo bal ziyaadaad fii bacd alawqaat iyo ikhtilaaf waa jiraan axmed ibnu shaakir xaafid ibnu xajar wuxuu yidhaahaa fatxulbaari markuu bilowyadiisa waadunhu maata fii xuduudi tisciin waa suu ka cabiray waxaan u malaynayaa sagaashanadii ama xuduudeedii inuu dhintay kolley sagaashanada wuxuu uga jeeda maha sagaashankii hijirade waa laba boqol iyo sagaashankiibu uga jeeda dee labadii waa shay iska macruufa waa la gooye o kale istaaxiisa kitaabka taqriibba haddaa adeegsanaysa ama isticmaalaysaan markan uu dadka wafayaadkooda sheegayo geeridooda sheegayo dee dabaqada uu sheegay baa xadidayse kol isagoo yidhi konton ayuu dhintay baa macnuu yahay boqol iyo kontonkii kolna waxay noqotaa laba boqol iyo kontonkii taas bay noqotaayo waxbaa qadaran ama boqol baa la raaciya ama laba boqole laakiin taa dabaqada raawiga ayaa xadida oo istilaaxiisa kaba mid ah ee bal waxa weeya taasuu idhi waxaanu idhaha xaaf ibnu xajar baan isaga hadalkiisa wadaay isaguna wax dhaafay oo qeyb aan samaac ahaynoo bukhaari firabri isagu waa ka wada maqlay oo bal laba goor buu kaba maqlay waxa weeyaan riwaayadiisa ugu mashhuursan uguna itqaan iyo sugid badan ee fawt buu isaguna leeyahy waxyaalo dhaafay xaafid hadduu kaba cabiray laba boqol iyo sagaashankii xuduudeed baan anigu u malaynayaa buu yidhi dahabi raximah llahu tacaala siyarkiisa tarjamu xamaad ibnu shaakir ku leeyahay mujaladka shan iyo tobnaad waa taraajimta ugu horeysa isagu isagoo ibnu makuulo kaba soo naqlinaya wuxuu yidhi haba saddex boqol iyo koob iyo tobankii ayaa si siyar kuba sugan waktigaa waa ka dambeeyey xaafidee waa dani una waan u malaynayaa buu wax dabdisan baan u hayn laakiin isagu ibnu makuulo isagoo kasoo naqlinaya saddex boqol iyo koob iyo tobankii buu ka dhigan bal ninka afraad ee uu dariiqiisa inoogu xidhiidhay kitaabku waa afar baa aan dabaqadii koowaad ka dhigne waa nin kunyadiisu abu alxa tay mansuur ibn muxamed albazdawi mansuur ibn muxamed ibn cali albazdawi waa nin saddex boqol iyo sagaal iyo labaatankii hijiradu dhintay bukhaari markaa wuxuu ka dambaynayaa dee toddobaatan sanood in ka badan oo waxaa ilaa saddex iyo toddobaatan sanood buu ka geeri dambeeyey cid bukhaari ka kitaabkiisan intay ka warisay laga sii wariyo isagana waa ninkii ugu geeri dambeeyeyba oo waa ninkaas isaga aakhiru man xadaa can اlbukhaariyi bisaxiix maalintuu dhintay cid le bukhaari baan wax ka warinaya khaasatan saxiixa ma jirin bal afartaasi waa dabaqada koobaad afartaa waxaa la arkaa dee magacyadoodu markan ay ruwaadan iyo shuraaxda arkaysaan horta nasafi iyo shaaki axmed shaakir adigu intuba way yimaadaan riwaayadoodu laakiin bal waxa ay tahay riwaayadan firabri ayaa waxay la gooni noqotay inay tahay riwaayada keliyahe iyadoo ku xidhiidhay samaac waxaa la arkaa kuwa kale ijaaza galay wax laysu ijaasay waa dariiq taxamul laakiin horta riwaayada shuhrowday samaacna la gooni noqotay inay ku wada xidhiidhay waa riwaayada firabri oo ibnu rushayd imaamaan xalayna soo yar naqlinay oo reer markaa dee makaaribada ahaa ama sabta oo ah tarjumaanu tarjumaan imaamkii lahaa weeyaan ayaa wuxuu dhaha waariiqu lmacruufu lyowma ila lbukhaariyi fii mashaariq alardi wa maqaariba waqtigiisii buu leeyahay waa qarnigii toddobaad iyo qarnigii sideedaadna qeyb buu kaba noolaa intiisii hore dariiqada maanta la yaqaano ee bukhaari geeraysa ee xadahanaa fulan sida loo leeyaye bukhaari geeraysa ee mashaariqdii dhulkii bari iyo galbeedba kuma shuurowday waa dariiqa fira ee ku xidhiidhayna samaac waa ta kale de ijaase samaac kuwa xidhiidhay waa dariiqa firabri riwaayadiisna waatay dadkii culimada ahaa iyo ruwaadii iyo aimadii ictimaadsadeen sababtu waa kamaalkeed sanadkeedoo caaliya ruwaadeedan iyada warinayso shuuroode bal waxaan leenahay raggaa kale dariiqooda kitaabkii kama tawaaturine dariiqi uu tawaaturay kumayaal iyo kumayaal ay wariyeen kitaabkii uu kaba tawaaturay kitaabkii bukhaari waa dariiqa firabri bal markaa horta taasba weeye bal markaa midk isagii baan dib u qaadanaynaa si aan raggan kale magacyadoodu inoogu soo arooro kutubtaee shuraaxda ku arkaysaan aan u ogaano bal markaa xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala wuxuu halkaa kuba sheega waa sharaxa bilow intaanu bilaabinuun waa dee sharaxa bilaabaya laakiin waa faatixada kitaabka fatxulbaari weeye maaha muqadimada hadiyusaariya dadkii iyagu firabri ka sii wariyey ee jaamican saxiixuljaamic ka sii wariyey ee iyaduna laga sii naqliyey sii naqliye kitaabku kaba faafay ee firabri wax ka wariyey sagaal buu sheegaa sagaalkaasna wuxuu sheegaa haddana ciddii iyaga kaba sii warisayoo iyaguna labiyo tobana intoodaba halkaasuu kuba soo dhigtaaye bal sagaalkaas baan magacyadooda kuwa ugu mashhuursanah iyo goor inoo soo noqnoqonayan ee shuraaxda kusoo noqnoqdona waan sheegi doonaaye magacyadoodaan yar tirinaynaa sagaalka firabri xadiidka kaba wariyay iyo waqtigay dhinteen bal waana inta ugu say u kala mashhuursan yihiin riwaayadooda u kala badantayna waan u kala horreysiinaya bal markaa waa talaami firabri sagaalkii wax ka warinayey ninka koobaad waa nin cabdullaahi ibnu axmed ibnu xamuuya la yidhaha kolley waa nin kitaabkana cinaayo u lahaa tirinta tacdaadka kitaabkana ibnu salaax iyo waa ninkay kaba soo naqliya mala markii horena ibnu daahir kaba soo naqlinayey abu maxamed cabdullaahi ibnu axmed ibnu xamuuya asarkhasi saddex boqol iyo koob iyo siddeetankii ayuu dhintay firabri waa u rixleeyey saddex boqol iyo afar iyo tobankii markaas ayaanu kitaabka kaba maqlay dee waa aag waktigu dhintay saddex boqol iyo koob iyo siddeetankii maa leenahay laakiin waktiguu firabri u tegey kitaabkan kaba maqlay waa yaraayo laakiin dee raggani siddeetan in kamadaba mid kasta kuba dhintaye waa saddex boqol iyo afar iyo tobankii ama shan iyo tobankii ama lix iyo tobankii ninkaas horta bal waa ragga kaba wariya waxa isaga kasii wariya laba nin oo iyaguna magacyadoodu kutubta iyo shuraaxda ku arkaysaan waa nin abudar la yidhaaho abudar riwaayadiisna waa riwaayada xaafid ibnu xajar kitaabkiisa ku bineeyo uma jeedo matigiisa la socda matiga iyo kitaabku isma laha fatxulbaari iyo matiga lala madbuceeye isma laha kolkol kelimaad baa dhici karta wuxuu hoosta ku dhigtay waxa dushu inaanay iswaafaqinba waa laakiin riwaayadiis waa abudar nin la yidhaaho magaciisa mar dambaan sheegi doonaa iyo nin kaloo isagu lagu magacaabo waxa weeyaan cabdiraxmaan ibnu maxamed daawuudi oo isaguna nin kitaabkiisa de ama riwaayadiisu ay xidhiidhay ahaa aadna ay u shuhrowday ninka labaad eeg bal markaa markay noqoto xamuuya ama xamude taas oo kale alxamawina de taas bay nisbadu noqoto ama alxamuuyiyu bay noqon xamawi maaha xamaa nisbadu maaha ama kolkol sarkhasi daasna shuraaxda waa u yimaadaan waa riwaayadii sarkhasi kolley waa ninkay u jeedaan ninka labaad waxa weeye abu isxaaq ibraahim ibnu maxamed ibnu ibraahim almustamli waaba ninka isaguna ragga ugu shuhro badana dikrigiisna meelahan yimaado abu isxaaq baa kunyadee ibraahim ibnu axmed baa la yidhaha almustamli arrinkaas buu aada ugu sii shuhroobay saddex boqol iyo lix iyo tobankii lix iyo toddobaatankii buu dhintay februaryna saddex boqol iyo afariyo tobankiibuu kitaabka kaba maqlay isagana waxaa ka wariya abudar ilharawi bal cid kalena way soo raacday abudar baan ku gaabsanaya ninka saddexaad waa nin abulhayam moxamed ibnu maki ibnu moxamed alkushmihani inta badan waxaa dhici karta ama abulhayam inaad shuraaxda ku aragtaan ama kushmihani waa nisbadan waa kushmihan meel la odhanayay ayay nisbadu tahay kolley dabdigeeduna waa saas alkushmihani oo kaafta waa damisantahay mimtuna way kasirsantahay alkushmihani saddex boqol iyo sagaaliyo siddeetankiibuu dhintay wuxuu sheegayna inuu firabri kitaabka ka maqlay saddex boqol iyo labayaab saddex boqol iyo labaatankii waana waktiyadii dee waa sanadii aakhir u dhiman doono firabri kolley isagoo aada u shuhroobay oo dadkii badankoodna ay dhammaadeen hore laba sina rixlada loo rixlaynaye culimmadu ay u tegeysa halkii uu degenaa si kitaabka loogaba maqlo waktigiisi aada iyo aad bay uba badnayde isaga waxaa ka wada wariya abudar oo ninkaan sheegaynaa iyo kariima bintu axmed haweene la yidhaaho bal marka abudar marka dambaan soo noqlin doonaa sababto waa riwaayadiisu ta ugu idqaan badan kitaabkan riwaaya riwaayaadkiisa waana ta ugu shuhrowsan bal matalan ee abudar ee waxaa la socoto isna ka warisay ninkan dambe kushmihani haweeney kariima bintu axmed la yidhaaho reer marwo ahayd markii dambe ma ka degtay waa haweeney afar boqol iyo saddex iyo lixankii hijirada dhimatay abudarmaan sheegin waktigu dhintay weliba isagu dee kalaam yar buu leeyahay xaafidu dahabi baa wuxuu yidhaahaa tarjamadeeda marka ay wax warinayso dee kitaabka bukhaari lagaba warinayo iyadna usuusheedii asalkeedii bay haysatay oo iyadaa la soconaysoo la muqaabaleynaysay markaasuu yidhaha fahm iyo macrifo iyadoo tacabud uu dheeriyey khayr bay lahayde kitaabkan saxiixana marar kala duwan baa iyada laga wariyey waxaa kaba mid ah waktiyadaa laga wariyey khadiib lbaqdaadi baaba iyada wax ka wariyay iyadoo xajka uu yimo iyadna way deganaydba kolkol culimadna waktiyadaasay kaba faa'iidaysan jireenoo intaa yare mawsimka ayaa cilmi badan lagu kala naqlin jiray dadkii kulmee meelaha isagaba yimi waana iyadoo dee sanada aan sheegaya sanadii khadiib dhintay bay dhimatay iyadoon weli guursan oo may guursane bikri ah ayay dhimatay laakiin waa haweeney iyadana kutubta waa yimaadaa sharaxyadii iyo hawaamishta mutuuntii hore barhkood la leeyahay waa riwaayadii kariima kariima waana haweeneydaas weeyaan kariima bintu axmed abulhaytham alkushmihani bay ruwaadiisa ay kaba mid tahay saddexda aan sheegay horena abudar saddexdoodaba uu ka wada wariyey markaa mashaayikdiisii saddexayd iyadna bal markaa tan ninka afraad ee bal matalan isaguna talaamiidii firabri ah waa nin kolley musanifnaha saciid ibnu cuثmaan ibnu saciid ibnu sakan ibnu sakan saddex boqol iyo saddex iyo kontonkii hijirada ayuu dhintay bal isagu ibnu sakan isaguna waa dadka dikrigooda uu ku yimaado kutubta waxaa bal ninka shanaad uu yahay waana xaaf ibnu xajarun faatixada fatxulbaarida waa kitaabka hadiyo goor aan ictimaadsan doone ama si aan soo sheegnay kutubtana ugu mashhuursan uguna fawaa'id badanba taasbe dee wax lamidina aanu jirin kitaab de ama shuraaxda wax sharaxday oo dhan ama bukhaari ha sharxin dee muslimna sharaxyo sidaasa mabuu dhigan waxa weeyaan de walow imikaba aan sharaxyo fiican aan arkayno kale sheekhan moxamed cali aadam raxim xafidahu llah ayaa markuu in badan buu ku celceliyaa sharaxan muslim oo dee uu kalaamka dheereeyey uu badiyey hadalka oo dhowr iyo afartan mujallad gaadhay ayaa muxuu idhaha lowlaa fatxu lbaari uma fatxu lbaari maa qadaytu awdaari ama dee kitaabkaba ma socdeen oo dee fatxulbaari waa ilaahay baariga ahaa wuxuu i fure laakiin haddaan kitaabkaa fatxulbaari jirin dee macnaa waxaan tallaabaan dhaqaajin lahaa may jireen isagiibuu kitaabka kuba sharxaan bal marka waxa weeye haddaba abu zayd moxamed ibnu axmed almarwasi waxaa la arkaa raggaas oo dhan ninka heer sarreeye weeye ka mudan weeye waa nin faqiiha xagga madhabka shaaficina waa dadkii wujuuhda lahaa mid ka mida asxaabu wajin fim saaxibu wajin fi lmadhab madhabka markay noqoto waa dee martabo saro mujtahidiintii madhabkee wej gaaro iyagu lahaaba ayuu madhabka kuba yahay ee saddex boqol iyo kob iyo toddobaatankii bay dhimashadiisu ahayd abu nucaym xaafidkan shahiirka alisbihani iyo alasiri isna nin soo noqnoqdo alasiri oo riwaayaadka kuba soo noqnoqdo xaafid ahaa iyo qaabisi oo isaguna soo noqnoqdo qolooyinkaasaa isaga dadkii kasii wariyeyba ahaa bal ninka lixaad waxa weeye moxamed ibni moxamed abu axmed aljurjani abu nucaym iyo qaabisiga aan sheegay baa isagana kaba sii wariya in kaloo abunasr axmed ibn moxamed alksikis alksikisi oo bal waa meel iksikis ay odhanayeen baa loo nisbeeyey isaguna waa raggii dee kaba wariyey firabri iyo nin kaloo moxamed ibn cumar ibnu shabuye la idhaah ugu dambeyn abu cali ismaaciil ibn moxamed ilkushaani oo saddex boqol iyo koob iyo sagaashankii dhintay cid firabri xadiid ka wariso kitaabka jaamica ka warisana ninkii uu geeri dambeeyey ahaa bal haddaba taasi waa ruwaadiye bal waxaan leynahay raggaas oo dhan cidda ugu mashhuursani waa saddexda hore markay noqoto xagga riwaayada saddexda horen sheegaya waa ibnu xamuya ama cabdullahi ibnu axmed ibnu xamuya iyo abu isxaaq almusamli iyo abulhaytham alkushmihani saddexdaas saddexdoodana waxaa ka wada wariya abu dar oo ciddii ka warisay waxa ugu mashhuursan ninka abudar waa nin cabdi bnu axmed la idhaaho reer haraat buu markii hore ahaa markii dambena makuu degay afar boqol iyo shan iyo soddonkii ayuu dhintay sarkhasi wuxuu kaga maqlay waa kaa madiinada haraat saddex boqol iyo saddexiyo toddobaatankii musamlina balkhi buu kitaabka kagaba maqlay uu ka xambaaray saddex boqol iyo afariyo toddobaatankii kushmihanna kushmihan saddex boqol iyo sagaaliyo sideetankii waa meelaha kala duwan buu ugu tegay u kagaba wada xambaareen balba haddaba waxaan leenahay riwaayada abudar ninkaa la idhaaho talaamidii daraqun iyo ibnu baqilan iyo weeye abulwaliid ilbaaji iyo de maqaaribooduna aad bay ugu imanayeen waqtiga ay soo xajaan iyo taasi bal waxa weeyaan sheekhiisii weeyaane abudar ninkaa laba yidhaaheen sheegnay magaciisii cabdi bnu axmed kolley oo loo markaa waa riwaayada almacruufatu fi sharqi waalgarbi markii dambe waana saddexaa sheekh buu leeyahay saddexooduba firabri kaba wariyey riwaayadihiisaa ugu mashhuursan waxaanu ibnu rushayd yidhaaha waxa isaga wax ka maqlay oo ka wariyey man laa yuxiidu bihi alxasr muslimkii baa laisugu imanayay waqtiyo kalena waa lala kulmayey barhkood baa markii dambe uu malaa jibaala salaad deganaa markaa xajka laga tagabaabay raacayeen bal markaasoo dee khaasatan maqaaribadii imanaysay iyo dadka kale mashaariqadaba ahaa haddaba riwaayaadkiisu riwaayadiisu waa ta ugu mashhuursan riwaayaadkaas xidhiidhay waana riwaayada xaafid ibnu xajar ictimaadsado ha ictimaadsadee beri dhawid baan aragnay iyadoo xataa waxaan filaya wasaaradda oo kale kutub saas oo la keenay oo riwaayata saxiix albukhaari riwaayatu abidaro mala dad qaaraysiiyeen ayaa jirtay oo kolley nusqo ma haysta anuga taas baa riwaaya markaa saxiix albukhaari ama riwaayatu abidar oo dhowaan la madbuceeyey riwaayadiisii tan aan leeya xaafid ibnu xajar waxa matiga iyo sharaxu kolkol baanay islahayn horta markii hore xaafid ibnu xajartu ku talagalay muqadimada markuu alifayey inuu kitaabka matnigiisa soo arooriyo isagoo riwaayada abudar ictimaadsanaya ee dee ugu mashhuursan marka dambena sharxo taas bay ahayd markuu muqadimadii dhameeyuu sharaxii bilaabay ayaa waxaa u muuqday hadduu matnigii kitaabka soo dhigto oo intaasoo mujallada sharaxiisna uu dheeryahay inuu kitaabka xajmigiisu weynaanayo markaa muxuu sameeyey matni muu saas dee matnigan buu ku salaysan yahay laakiin inuu matnigi gaar u saaray isagu taas lamuu iman markii dambe ee bal matalan khaasatan tarqiimkan moxamed fuad cabdilbaaqi iyo qolooyinkaas dabcadan asalafiya la yidhaaho dee kolley laga madbaceeyey dabcadii hore buulaaq lagu madbaceeyey kitaabka beryaha hore waqtigii cuhmaaniyiintii ama aakhirkeedii in ayaa kolley moxamed fuad cabdilbaaqi iyo ayaa matnigan soocan ee gaarka ah ayay soo dhigteen haddaba waxaa fiicnaan lahayd riwaayadii abudar hadday soo qaadaan oy dhigtaane waxay noqotay riwaayo dhici karta inay mulafaq tahayba min ciddati riwaayaat inay matnigii dhigtaan hooste oo kolkol baa waxaa dhacaysa in xaafid lafdiga uu sharxanayo lafdi ka duwan baa matnigii yaalla kolkol lafdigan matniga yaalla isaga sharaxii kuma sugno sababto isagu riwaayada abudar adqanu riwaayaati wa asharuhaa buu qabanayay oo uu sharxayay dee intii uu kaba dhiganayo in iyaguna markaa mati aan tii ahayn oo riwaayadii ahayd dee mutuuntii bukhaari haba noqoto ee riwaayadii abudar oo dee kolkol kelimaad maaha kitaabku inuu wada dee bedelo yahay kolkol alfaadaha qaarkood ay ku kala duwan yihiin bay dhigteen oo de waana saasaa fiicnaan layde bal markaasi horta riwaayada uu isagu ictimaadsaday waa abudarin can mashaayikhi halaaa riwaayadaas weeye bal markaa waxaa jirta haddaba in dee culimadu kolley xagga dambe waxaa jirta riwaayo kale oo aada u shuhrowdayoo abulwaqti cani daawuudi oo xamuugigii uun gelaysa can ilfirabri oo iyadna kolley mashhuur oo markii dambena aada u shuhrowday oo nusqooyinkeedu ilaa waktigeedna malaa dee la hayo ay soo gaadheen nusqooyinkoodii makhduudaadka ahaayeen bal waxa weeye intaynaan taa ka bixin waxaa jirta nin lagu magacaabo sharafudiin cali bni moxamed ilyunini nisbadaasuu kuma shuhroobay waa nin xaafidna ahaa xambaliyulmadhab ahaa waa nin qarnigii toddobaad dadkiisii ahaa sideed boqol iyo kowdiina dhintay ayaa wuxuu aad iyo aada ugu ihtimaamay riwaayaadka kitaabkan bukhaari inuu dabdiyo marka kitaabkan buu nusqooyin usuulah oo usuushii ka horeysay oo raggaa hore usuushoodii oo dee uu hayay ayuu bal maalan isagoo ismuqaabalaynaya muqaaranaynaya riwaadki riwaayaadkii ayuu bal kitaabkan dabdiyey dabdintu haba noqotee laakiin waa laga maqlayay nuskhadiisiina wuxuu ku dabdinayeyba ruwaadda bukhaariye kala duwaneen sooba sheegnay riwaayaadkoodii waxaana majliska joogay dee dad aada u qiimo badnaa uu kaba mid yahay imaamkii ibnu malik saaxib alalfiya ilaa labaatan sanood in ka badan baabu isaga ka weynaa sheekhan musmica laakiin dee waa caadadii culimada oo dadkii iyagu hiqaada ahaa ee mutqiniinta qaadashadii iyo werintii wax lagaba warinayay ilaa koob iyo toddobaatan majlis baa loo fadhiistay yunini markaa majaalista la fadhiistay wuxuu ahaa dee sheekhii qaariga ahaa ee laga maqlaye musmic ahaa usuushaasna waa hayay oo riwaayaadkaa furuuqdoodiiyo waxay ku kala duwan yihiin matiga haamishka nuskhadiisu ku dabdinayay ha ku dabdiye mid kasta ramsi gaara u yeelayay saas abudar iyo mustamil sheekhadiisii saddexdaay oo ramsi lahaa kala duwan iyo kuwa kale kaba horeeyeen soo tilmaanay iyabuu dabdinay marka waxaana jirtay jaanib kale xagga riwaayada isagu ibnu maalik ha ahaadee raawigaa wax warinaya eh jaanib kale sheekhu waxaa buu ahaa tilmiid buu haddana fadhigaa naftiisa noqonaya ka faa'iideysanaya ibnu maalik oo waa lafdiga alfaada kitaabka dabdintiisa macnaa waxa weeye marka ay riwaaya timaado lafdigii tawjiih u baahan yahay ibnu maalik sheekhu weydiinayo lafdigani masalan inuu riwaayadii ku yimi hadday noqoto riwaayadii kuba yimi markaasuu tawjiihinaya bal luqadii iyo taasoo kaleo bal markaa tawjiih iyo tasxiix iyo wixii mushkilaadka ahaa ee la odhanayay min jihati alcarabiya ayay ishkaal leeyihiin ayaa iyadana majaalista laguma dabdiyay taasi waxay keentay inuu ibnu maalik dejiyo kitaab madbacaysan oo dee kolley nuskhadiisa waaban haystaa ma weyna lagu magacaabo shawaahidu tawdiix wa tasxiix limushkilaati aljaamic saxiix fadhiyadaasbu waa wixii meelihii ishkaalka lahaa kitaabka carabi ahaan ishkaalka u lahaa tawjiiheedii iyo toosinteedii iyo tasxiixeedii marka kitaabku waa kitaab madbacaysan kolley ma aha kitaab iska dee xajmigiisu juz weeye iska mutawasit ah oo dee mahayna meel kasta ishkaal ma waa meelihii ishkaalka lahaa waana fadhiyadaasoo ibnu maalik jaanibkana isagaaba sheekha wax faa'iideynaya ahaa jaanibka kalena sheekha baa musmici iyo dee ninkii lagaba warinaya ahaayo bal haddaba nuskadaasoo aada iyo aada loo dabdiyey ayaa markii dambe kolley waa la madbaceeyeyo waqtiyadii boqorkii ugu dambeeyey salaadiintii aali cuhmaan waa ninkii ugu dambeeyey cabdilxamiid ayaa amray oo saddex sanood iyo bay socoto masar laguma madbaceeyey bal imakaana iyadoo dabco cusub ah oo in ruwaadii wixii rumuustii ay wadatayna ay wadato lagu kordhiyeyna shuraaxdan iyo bal xaadiisa tarqiimkeedii laguma kordhiyey ayaaba imika ay soo baxdayba khaasatan oo labadoodi iyo labada saxiibo ay sooba baxeen be bal waxaan leenahay nuskhada yuniniyada la yidhaaho ayaa ah asalka ugu dabdisan kitaabkan saan xalay soo sheegnayna imaamkan qustullaani ee sharaxan irshaadu saari leh oo nidhina shuraaxda kitaabka o dhan markay dabdiga lafdiga kitaabka noqoto waa kitaabka raqam waaxid noqonaya waa nuskhadu ictimaadsaday kitaabkiisa ku bineeyey xagga dabdintoonu waxba kaba tegin oo nuskhadaasoo dee waa waqtiguna waa ku dhowaa waa helay usuusheedii marka xagga dabdinta kitaabka markay noqoto iyo jaanibkaas taxqiiqdiisa waatu ku bineeye waa nuskada kuwa bineeyo waana kitaabka isagu irshaadu saarisan xalayba soo sheegnay bal markaa waxaan leenahay iyadoon jaanibka imaka halkaa kagaba baxayno ruwaadan aan arkayne aad ku arkaysaan sharaxyadii ee sarkhasi iyo mustamli iyo qaabisi iyo asiili iyo kariime iyo abudar iyo macnahoodu taa weeye waa dadka bukhaari talaamiidiisii iyo wixii kaba dambeeyey kitaabkayna soo gaadhsiiyee laga wariyee laga taxamulay ee riwaayaadkaa dee kitaabkee muddo dheerna lama warinayo kolkol taqdiim iyo taakhiir meela yeelanaya abwaabta qaarkood kolkol alfaadaha qaarkood ku yar kala dunaanaya alfaado saas ama waa lafdiyada qaarkoodun kolley haddaan kitaabka gudagalana umuuraha waan arki doonaa hadiyo goornaa sharaxyada a haysataan ama a heli doontaan waa waxyaalo kusoo noqnoqdee bal si aan loogu qaldamin baanu intan ugaba hadalaye waxa weeye taas bay tahay oo ruwaaddii kitaabka soo warisay weeye ruwaadda kale kitaabka laga warinayo axaadiistiisa taasi kutubu taraajim iyo kutubu rijaal ayaa kafaalo qaatay ka hadalkeeda iyo dhammaynteed iyo dee bal markaa umuurihii iyaga kuma tacalluqsanaaba wey bal halka haddaan ruwaaddii kuba dhaafno kolley wixii inooguma dambeeyeen kaba hadlaynay iyadoo jaanibkan qayb dhan dee waktigiibaa gaadhay oo aan u dibdhigan doono un kitaabka la inoo socon doona waa manhajka imaamka marka la eego kitaabkiisan saxiixa ah laba jaanibuu man ka soo qaadi ama saddex kolley tacliiqaadkiiyo waxaasoo ka hadalkeediiyo umuurahaas dee waktiga aynaan iguma simaahayn habeen kalena laguma darayo kitaabka laakiin insha allahu tacaala inooguma iman bal manhajka kitaabkuna intaa kuma dhammaanayo oo waxyaalo badan oo bukhaari ama caadadiisa oo xaafid ibnu xajar tatabucan dheer iyo aqoonta dheeree kitaabkan u badnaayo makansiga uu jaanibka aad iyo aad u makansaday uu muujiyo dee kolley kitaabka dhexdiisa ayaabay inooguma imanayaan waxaana jira sheekhayn kolley dee nolol baan ku ognahay sheekh cabdulmuxsin cabaad oo xalayna aan wax ka soo naqalinaye ayaa kitaabka waa aqriyay dee usuushaba oo aqriyay masjidka madiino kuwooda aqriyay laakiin mala dee fawaaid ururinayaa jirta oo waxaa la madbaceeyey fawaaid kala duwan oo imika mujalad lagu madbaceeyo qeyb dhami manhajkan bukhaari iyo xaafid ibnu xajar kitaabkiisan falxubaari bal fawaa'idiis iyo bal taas kaba midoo kolley cinwaanku yahay almuntaqa min fawaa'idi fatxi ilbaari wagayrih kolley kutub kalena waxyaala way raacraacaan ama kuwa ibnu taymiya keyrkiiba haba noqotee laakiin kitaabka u badan waa dee xaafid ibnu xajar fatxubaari bay kolley fawaa'idiisa waa kitaabkaas hadaladii uu kitaabka kuba sifeeyeyna xalay waata aan soo naqlino marka waxyaalo badan oo kolley fawaa-ida kaba mida bal waa markii hore isagoo yar bay madbaceeyeen risaalo haddana markii dambe isagoo mujalado jildi adeeg loo yeelaaba la madbaceeye bal waxaan leeyahy waa qeyb dhan oo dee taasa dee kolleyna adeega iyo waxyaalihii bukhaari ama fatxulbaari intaas kuma dhamo raggan mucaasiriintiiyo intii kaba dambeysayba kitaabka jaanib kastaba way kaba eegeen barkood baa aragnay balaa mualafka oo kaba badan iyo xawaalaadka xaafid oo iska badan oo waxyaalaha ama xaalooyinkiisa uu leeyahay halkaasaan ku keeni doonaa ama halkaasuu kuma soo maro kolkol sidai aan u dhicin waa kitaab dheer oo sanado socdoo kale barkood taraajucaadkiisii meelihii intuu wax ku yidhi hadhowna uu markii dambe kaba laabmay barkood baa arkoo le sadu bayaad alfatx ilbaari oo meelaha nuskhooyinka isku waafaqeen inay wax ka dhacsanaayeen ee caddayd baltaas awditaankeed iyadoo meela lagaba soo qaadanayo kuwaan aragnay sida mashhuur oo kale iyo inay tatabuceen un kitaabka wixii kitaabku wax ka soo naqliyey waa kutubtii ama mucjam musanafaat alwaarida fi fatxi ilbaari waa kutubta kun iyo dhowr boqol bay gaadhayo dee waanay tarjamaynayaan oo taas waana kitaab madbuuca bal waxaan leeyahay markaa kolley kitaabku waana kitaab aad waxa loo dhigaaba aanu jirino aada u qiimo badan fawaa'idiis iyo taasi way badan tahay lakiin sheekhuna kolley jaanib dhan buu marka la eego kitaabka aan sheegayo fawaa-ida uu leeyahay bal marka taas waxay noqon doontaa kitaabka intaa ilaahay wixii inoogaba dhib yareeyo ama inta inoo socdo dee umuurahani way imanayaan oo sharaxii bay kuba imanayaan waxyaalahaasoo qeyb manaahijta kaba mid ee imika laakiin qeyb un baan sii taabanayna bal xaggii manhajkiina ama manhajka u bukhaari midta hore waxaan horeysiina waa taraajimtii abwaabtiisa kolley waa tan oo toddobiyo sagaashan kitaab baan nidhe laakiin abwaab badan buu leeyaho fara badan oo bal matalan taas abwaabtaasna dee waxaa la socda canaawin iyo taraajim waana waxyaalo kitaabkani uu inta badan kutubtii kale ee iyagoo abwaabtiile haddana kala gooni yahay marka la eego fiqiga iyo waxyaalaha jira iyo fiqigiisa intiisii badnayd oo halkaa kuba jirta iyo istimbaadka badan ee uu sheekhu leeyahay bal culimadu arinkan ama taraajimtiisaas aad baanay u weyneeyeen una amadeen qadiiman wa xadiian xaafid ibnu xajar baa wuxuu kuba sifeeyaa bikowniha xayiraة اafkaar waadhashat اlcuquula wاlabsaar wabikowniha baciidaة اlmanaal maniicaة اlmithaal oo inay tahay bal khaasatan waa meelaha qaamidka ah meelaha baabkan uu dhigtay iyo wuxuu kuba soo arooriyey kolkol munaasabadu ay aada u qaamid tahay ee culimmadii ay ka hadleen ay rogrogeen iyo taasoo kale bal markaa waa waxyaalo afkaartii buu leeyahay wareeriyey iyo cuquushiiba waana wuxuu kuma sifeeyey inay tahay si loo gaadhaaba ay fogtoy dheer tahay wax misaalo oo la mid ah oo taasoo shabahayaana ay yar tahayba sheekuna uu dadkii nudaradiisa ay aimadii ha kala gooni noqday taxqiiqa meeshan iyo xagga taraajimta bal waxa weeye taraajimtiisu dee san xalayba soo sheegnay horta shuraaxda kitaabkuna aad bay ugu cunaayoodeenoo intan iyo axaadiida bilaabin baabkan ha kala badnaadeen xaggaasna ha ku kala xeel dheeraadeen ha kuna kalaam kala fiicnaadeene laakiin way u ihtimaamaan intaanay baabkiiba bilaabin axaadiiiisii inay tarjamadan sharxaan khaasatan meelihii sharxa u baahnaan waxaa kaloo inu soo maray in dee kutub gaaraba lagu khaas yeelo xalaytaynu dhowr kitaab oo intii madbuuc ahayd malaa tarjumaan tarjumaan mooye aynu sooba sheegnay kutub wax kaleba aan ka hadlahayn tarjamada bukhaari uun ay u alifeen culimadu dee kutubta qaarkoodna ayna soo gaadheen oo laba madbuceeyey xaafid ibnu xajaran raximah llahu tacaala isagoo dee sharaxa markuu kitaabka sharxayo wixii dee taas u baahan uu tarjameeyo dee uu markaa kaba hadlo haddana muqadimadiisan hadyosaari kolley fasal dhan bu abu dee fusuushiisaa kamida hore ayuu kaga hadlaa tas tafsiiriyaa bal maalan markaa taas bal isagaan hadalkiisii soo yar naqlinaynaa waxoogaa baan kaba soo naqlinayaa waana hadyosaari un xaggiisa hore un fusuusha hore ee fusuusha hadyosaari kaba mide wuxuu ukala qaadaa oo tarjamadiisa yidhaha labay u kala baxaan mid waa ataraajim adaahira tarjamo daahira oo markuu baabu kada uu dhigto dee baabkan tarjamadan iyo wuxuu soo aroorinaya waa wax isleh waa waxaan macnaahaana kuba kala badnayn oo macnihii halka baabka axaadiida uu ku soo aroorinaya kuba sugnaa ayuu tarjamadana dhigtay oo imaka munaasabadeeduna waa daahir macnihiodiina bal markaa waa cad yahay oo taasi waa iyada waa wax daahira marka wuxuu leeyahy taasoo kale markuu soo dhigto faa'iidadeedu waxa ay tahay isagoo sii ogeysiinaya wixii baabkan kuba soo aroorayay ee faa'iide ahaa iyo taasoo sii sheegaya uun oo wuxuu kaba dhigantay isagoo yihi uun baabu dikri daliili cala alxukmi alfulaniyi kada ama baabu kayta wa kayto ba taasi iyada waa daahiro ishkaal ma laha macnihii baa markaaba muuqda taasi iyada hadal ma laha oo dee tii ay kaba hadlayeenna maha taasi waa mid midna waa taraajimtiisa qarsoon ataraajim alkhafiya waa mid u baahan bal in aada loogu fiirsado macnaha tarjamadani keenaysa iyo macnaha wuxuu soo aroorinaya almutarjamu lahu uu keenayo in la helo munaasabada ka dhaxaysa baabka iyo waxaa dee markaa baabka kuba sugan bayna atarjama walxadiid aladii awrada taxta waxaanay bal matalan in badanoo culimada ka midi waxay sheegaan aqraada iyo ujeedooyinka taraajimtaasi ay leedahay xaafid ibnu xajarna kolley qolooyinkii taa sheegtay waxaa ayuu kaba mid ahaaye waxyaalaha uu yidhi halkan taa caddaynteed waxaa kaba mid ah kolkol tarjamadu xadiidkan almutarjam lahu waa xadiidkan dee baabka uu kuba soo aroorinayo ayay lafdigiisaba yeelataa ama xadiidkii qeyb ka mida ayay lafdigiisa noqotaa ama macnihiisii in qaalibanna wuxuu taa ulaba yimaadaa markuu ama macnihiisa ay tahay ama wax kaba mida ay tahay marka ixtimaal hadduu xadiidka ku sugan yahay xadiidkiibaaba eg laba macnuu ixtimaalayaa tarjamadiibuu hadduu doono taxdiidinayaayo labadii ixtimaalay lahayd mid ahaan buu tarjamadii u dhiganayaa waa isagoo leh xadiidku taasu ku xambaaran yahay kol kolna tarjamadii baa ixtimaal leh laba macnay wax ka badan ixtimaal itaabku usoo dhigtayoo xadiidku soo arooriyo ayaa isaguna markaa xadidaya macnihii ay tarjamadu lahayd oo awqaadda qaarkeed taasuu sameeya inta badan markay ixtimaalle ay jiraan oo ama xadiidkii baaba ah ka ixtimaal macnaa wax ka badan ixtimaalaya tarjamuu dhiganayaa awjadii uu ixtimaalaya mid kamid uu ku sugan yahay iyadoo ujeeddadu ay tahay u caddaynayo xadiidka waxaa looga jeedaa waa waxa manaa macnaha kale maaha ixtimaal kale maaha kaasaa loogama jeeda kolkolna jaanibkan kale ayay noqotaa oo marka ixtimaalkii baaba kusugan tarjamadii xadiidkuna waa kii tacyiinkaaba lahaa bal markaa ay labada xaalo marka ay tahay tarjamadu suu idhaaho waxay meeshii ku sugan uun caddayn la caddaynayo xadiidkan ta'wiilkii oo waxay la mid tahay unoo iyadoo dee ninka faqihi hadalkii uu odhanayo uu odhanayo almuraadu bihada alxadiidi alcaam bihada alxadiid alcaam walkhusuus xadiidkan caamkaa khusuus baa looga jeeda ama xadiidkan khaaskaa cumuum baa loogama jeedaa taasay tahay tii bay ka dhigan tahay oo ay arrintani xadidaysaan hadday mutlaq iyo muqayad jiraan haddii lafdi mushkilo sharxi uu jiro ama shay qaamida ama wax daahira waa waxyaaluhu laba yimaado kol kol baa dhici karteen lafdi buu soo dhiganayaa tarjamadii waxaabuu dee maalan xadiidkiina waxaa ku sugan lafdi kale maxay ka dhigan tahay lafdigaa kale ee xadiidka ku sugan wixii looga jeeday waa tan maalan dee meelaha ugu horeeya cilmi baabay kuba iman doonaane baabu u dhigtay baabulqirda cilmigi iyo taas qibdadii oo kale xadiidka uu soo arooriyeyna ilaa xasada baa ku sugan laa xasada ilaa fitnatayn marka maxay tahay uga jeedaa xasadkani maaha xasadkii madmuumka ah waxaa looga jeedaa qirdo oo isagu matigii buu qirdo dhigtay xadiidka soo aroorinayaana lafdi xasan baa ku sugan macnuhu markaa lafdigaa sharxii ayay tarjamadani faa'iideynaysaa uu leeyahay waxaa looga jeedaa xadiidka waa qirdo ee loogama jeedo xasad oo kale bal markaa taasi waa kolleyna meelaha caynkaasee taasi waa meelahan ay culima ay kaba cabireen fiqhulbukhaariyi fii taraajimi waxyaalaha kale ay sheegaan halkan aimadu waa ka mid e dee xaafidna uu soo naqliyo in badan baa waxaa dhacda inuu lafti istihaamaha soo dhigto tarjamadiiba waa lafti istifhaam waa su-aal laftigeed maalan waaba isagoo idhaa baabu hal yakunu kada arrinku saama noqonaya ama baabu man qaala kada sa ayaa yidhi oo kale istifhaam buu usoo dhigtaa marka taasoo kalena waxay culimadu kuma fasireen markay taas tahay way ku badan tahay kitaabkee marka aanu isagu meeshii ixtimaallaa jira wej wax ka badan baa masaladii ixtimaalaysa isagiina markaa ma jasminayo ma goynayo labadii ixtimaal mid ahaan ma goynayo marka aanu goyneyn ijtihaad ahaan kuma goyneyne labadan wej mid ahaan aanu lahayn kaasunbaaba jira aanu lahayn ee wax macno kalena meesha uu iman karo wujatu nadar kale la yeelan karo ayuu istifaamta usoo dhigta odhanaya hal yakunu kada laakiin waxay yidhaahaan horta ujeedadiisu markaa waxa ay tahay inuu yidhaaho bal xukumka caynkaasi talow ma sugan yahay mise ma sugna ayaa qaradkiisu yahay laakiin wuxuu dooranaya halkee lagaba qaadanaya suuraddaas oo kale waxay yidhaahaan waxaan uu soo aroorinayo ee aahaar ah ama ayn kalaam saxaaba ha noqoto ama taabicine waxyaalaha uu markaa hadalkaa dabadeed soo aroorinayo ayaa ikhtiyaarkiisa hadalkaa dabadeed wuxuu soo arooriyey tarjamada caynkaasa wuxuu soo arooriyey ayaa ikhtiyaar ikhtiyaarkiisa noqonaya awqaadda qaarkeed ama iskaba badan ba waxay dhahan wuxuu dee kolkol tarjamadii kaba dhiganaya arrin daahirkiisu marka hore la eega yahay dusha sare inaanu faa'iido weyn oo saasi ku jirin oo wax weyn oo saasi aanu ahayn laakiin marka loo fiirsado dee faa'iide inuu leeyahay baaba la garanaya maalan abwaabta iman doonta waxaa kaba mid a kitaab ku sugan baabu qawli rajuli maa sallayna waa ninka qowlkiisa uu ku qowlayo maanaan tukan de waxaaba dhici karta in la yidhaha wax dee maxaa halkan waxa ku sugan ee faa'iidihii maxay tahay laakiin waxay leeyihiin san uu soo dhigtay wuxuu ku ishaarayaa qolooyin baa jiray lafdigaasi waa lafdi aan fiicnayn oo in la yidhaha maa sallayna waa laga rooyoba toosoo karhay tii buu leeyahy or wax karaahayi kuma sugno de xadiid buu soo aroorinaya lafdigaasi kuma sugan yahay baab kalaaba jira baabu qowli rajuli faatatna salaatu waa ninka qowlkiisi uu odhanayay salaaddii wayna dhaaftay oo kale iyadna waxay leeyihin tarjamadan usoo dhigtay daahirka hore waxaa loo qaadan karaa inaan wax weyn oo dee faa'iidihii aanay kuma sugnayne laakiin wuxuu ugaba jeedaa radin uu radinayo calaa man kariha idlaaqa hada lafdi in badanna waxaa dhacda way badantay tanne kolkol tarjamada inuu dhigto tarjamaduba inay tahay lafdi ama macno xadiid xadiidkaasna mid marka la eego sidii lagu wariyey shardigiisa gaadhsiisan oo isaga agtiisa saxiix ku amaba aha marka wuxuu la imanayaa lafdigii xadiidka aan shardigiisa ku ansixinba ama macnihiisiibuu laba imanayaa oo uu dhigtay macnaa tarjamadanba waa lafdi xadiid xadiidkani xadiidu isagu warinaya maaha xadiid shardigiisa gaadhsiisan maaha ama macnihii xadiid buu leeyahay laakiin maxaa meesha taalla xadiidkani haddaanu shardigiisii gaadhsiisan agtiisa aanu saxiixba kuma ahayn axaadiidan uu soo arooriyey ayaa macnihii uu isagu faa'iideynayo kale laga qaadanaya oo tan oo kale bal maalan ama amar daahiraha kol kolna wax daahiray noqon kolna dee wax khafiya maalan abwaabta kitaabka kuma sugan kitaabu salaad waxaa kala mida baabun ithnaani famaa fawqahuma jamaaca laba iyo waxaa ka sareeya jamaaco weeye baab buu u dhigtay waana xadiid lafdigani abu muusa alashcari laga wariyo laakiin bukhaari shardigiisa maaho agtiisa dee maaha xadiid uu warin karayo dee shardigiisii ah muxuu deeta soo arooriyay intuu xadiidka laftigiisiiba dhigtay thanif wuxuu soo arooriyaa xadiidkii waxa weeyaan xadiid dee waxa weye bal nin saxaabada kaba mid ahaayo uba yimi oo waa xadiidkii saxaabigii inoo warinaya salluu kamaa ra-aytumuni yusalli inuu yihi ayaa markii dambe ay tegayeen ama labaabay ay yihi faadina wa aqiima walya umakuma axadukuma markaa laba iyo wixii ka badani waa jamaacu xadiidku faa'iideeyey laakiin xadiidku shardigiisii ma gaadhsiisna matigii buu soo dhigtay muxuu deeta soo arooriyey xadiid macnaha laga qaadan karo laba nin buu rasuulka ilaahay ku leeyahay markaa waktigu gaadho aadaana salaadiina aqiima mid ahaana haydin tukiya marka waa inay jamaaco yihiin oo labadii ay jamaaco noqonayaan macnihii xadiidkaas kanaaba yeeshay bal taasoo kalena sheekha way kuba badan tahay oo waa soo arooriya oo macnaa xadiid aan shardigiisii gaadhsiisnayn oo dhici karta macnihiisu wax xoogeynaya haba jireene inuu daciifba yahay ama maqaal kuba sugan yahay ayuu matigii iska soo dhiganayaa ama macnihiisiibuu soo dhiganayaa markaasuu wixii debel matalan xoogeynayey ee axaadiid kale ah la odhan karo macnahaasaan ka qaadanayna ayuu halkii kuba soo aroorinaya waa taraajumtiisa wax kaba mida awqaadda qaarkeedna waxaa dhacdo kitaabka kuba dhacda inuu tarjamo dhigto tarjamadii markaas maxay tahay waaba xadiid isagoo aan agtiisa saxiix ku ahayn marka dambe wuxuu soo arooriyaaba maba jirtee ama ahar buu soo aroorin ama aayad qur-aan buu soo aroorin baabkiina saasu ku dhaafay waxay leeyihin taasna culimadu xadiidkii waa dhigtay shardigiisiina maba aha waa lafdigan wuxuu soo arooriyey aahaar ama aayad qur-aan uu isaga dee halkii kuba soo arooriyey waxay taasi ka dhigan tahay isagoo leh lam yasixa fi lbaabi shayun calaa shardi baabkii kumu ansixin xadiid aniga shardigaygaa baabkan iyo mawduucan oo dee bal matalan agtayda oo dee agtayda ku saxiix noqonaya ama shardigay gaadhsiisanoo jiraa ma jiro saasoo aayad qur-aana ama ataaru soo qaadanaya wax kalea baabkiina oo uu soo aroorinaya aanay jirin bal taasi kolley waxaan leenahay taraajimtiisu dee ishkaalkeeduna meelo qaarkood markay qaabidka tahay way badan tahay waxyaalihii ay culimadu yidhaaheenna in kamida wayo waayo qaybo dhan waan kaba tegay si hadalku inooguba socdo jaanibna kol hadday ay tay kitaabkiiba ay kuba imanayaan tarjamadii marka ay timaado tii ishkaalka lahaydna ay furfurid iyo ka hadal ay u baahan tahay ama shuraaxdu ha kaba hadleen ama kutubtii kale taraajimta ay culimadu u khaas yeelan ha kaba hadasho wixii noo imanaya ay tahay bal waa dee arrin guud iyo iftiimin guud oo aynu taas iftiiminayno iyo inay taraaj taraajimtiisan ee hawsheedu ay hawshaa bal leedahay tarjamadiisu bal markaa taas iyada halkaasaan kuba dhaafaynaa waxa ayn iyadana manhajkiisii xagga marka la eega xadiidka kuba badan inuu xadiidkii googooyo ama uu soo celceliyo xagga marka la eega xadiidka googooyntiisa iyo soo celintiisa iyo dee culimadu iyadana jaanibkaas kolley way kaba hadlaan waana wax kitaabkii kol hadduu aada uguba badan yahay inaguna soo noqnoqonayo kalaam kalena waa inoo dambayn doonaaye laakiin bal in wax la yar ogaadaa muxuu soo celcelinaya xadiidkii muxuu uga kala tegaya kolba in sadee muslim iyo ay yeelaan muxuu mar keliya un meel keliya ugu wada dhigan waayo oo kale wax ka mida taa kitaabka inuu kitaab riwaayiya diraaye yahay saa daraaddeed istidlaalkeedna uu kuba xambaaray ikhtisaar iyo tabdiic mar horena waan soo horreysiinay sheekha markan kitaabkiisa kaba soo hadlayna bilaawyadii bal waxaa jirta imaam ibnu daahir ilmaqdasi la yidhaaho imaam nawowi iyo dee xaafid iyo keyrkiina way kaba soo naqleen malaa jawaab buu leeyahe malaa kitaab baa suurtagal inuu yahay jawaab almutacanid ruuxii mutacanidkaa jawaabtii oo dee jaanibkan kuma tacalluqsan xaafid ibnu xajarna waa soo naqliya imaam nawowina muqadimada sharxiisan uu leeyahay fatxubaari nihi gaar baa loo saaray sidan xalayba sheegaynay oo waxa weeyaan bal matalan magac gaarana waaba la siiyey waa safaxaad aan badnayn oo lixdameeya bal markaa taasna way kuma soo naqliyaane inan ibnu daahir waxoogaa baan kaa soo qaadanaya sidan wuxuuba ogaane ayaa wuxuu idhahaa bal waxaad ogaataa bukhaari xadiidku kolkol kitaabkiisa ku sheegayaa meelo kala duwan halkan uu ku sheegay halkan uu ku sheegay axaadiidka qaar labaatan in ka badan bay ku timaadaa xadiidkii jaabir awrkiisii oo kale iyo xadiidkii kacb bin malik towbadiisii tobaneeyeen ka badan xadiidkii bariira isaguna tobanna waa kaba badan yahay axaadiid kala duwan baa bal maalan meelo kala du in badan soo noqnoqota oo uu bal maalan taas haddaba baab kastana mid kasta baab gaara bal xadiidku labaatan goor wariyey labaatan goor uu soo celiyey oo labaatan baab leeg oo dee mid kasta baab gaar uu leedahay waa xadiidka wixii lagaba qaadanaye haddaba sheekhu axaadiista uu ama xadiidkiibuu abwaab kala duwan kuba sheegaya mawaadic baab kastana waa deliishanayaa xukun buu iyo tarjamuu dee ka qaadanaya uba deliishanayaa isnaad aan kii hore ahayna waa ku soo celinaya sheekhuna istinbaadkiisii aada u daqiiqa ahaa iyo fiqigiisii aada iyo aada uba badnaa ayuu kolba baabkan uu soo saarayo macno aan kii hore ahaynoo dee baabkanna wixii uu tarjamaysanayee xadiidkiina lagama helayo ayuu soo dhigtaa laakiin bal hortaba arrinkaasi waa badan yahay mar kasta faa'iido cusub buu keenayaae maaha uun takraaruun aan wax soo kordhayba aanay jirin oo wax faa'iidoo soo kordhay aanay jirin xadiidku inuu soo celiyay inay jirto wayartay bay culimmadu yidhaahaan intuu soo arooriye xadiid laba meelood isagoo isnaad keliya leh lafdi keliyana leh axaadiistaa badan ee takraarka leh aada bay u yartay waa naadir inuu xadiid soo celiyo laba meelood uu ku soo celiyo isagoo isnaadkuna mid keliya yahay lafdiguna mid keliya yahay waa yartay waxaan u leenahay waxoogaa waa la helayaa xaafnu xajar saasuu meelo dee cilmi dhexdiisi kagaba cabira bal xadiid halkaa cilmi kuba soo arooray aan filaya sabxada afariy sideetanaan dabcadan salafiyada oo kale xadiidka waa xadiidka raqamkiis sagaal iyo labaatan baan filaya waaba imaamala ayaa wuxuu sameeyaa kolley diraaso fiican wax faa'iidadaan noqon lahayd oo xadiid buu tadbiiqiya arrinkan ku tadbiiqiya baabkaa uu joogay halkuu kaba qaadiya intii baabkii kale lafdigii uu kuba soo arooriye ciddii uu ka wariyey baabkii kale wax yar aada u faa'iide lahaa le laakiin dee uu yar dheeraanaya saasaan uba soo naqline laakiin waa kitaabka aan sii dheereenba marka kitaabka la bilaabeen bal muhimka horta way yartay laakiin manihin ma jirto waayo xaafidba way soo noqnoqotaa isagoo idhaah de waa arrinkani waa naadire xadiidkan laftigiisi iyo sanadkiisi mar kuba soo celiyey saaxibu kashfi dunun ilaa saddex iyo labaatan xadiid buu idhaha bal dee xaafidnu xajar baana kollay meelo kala duwan ay kuba sugantao kuba tiriye sheekhan aan sheegaya cabdilmuxsin cabaad kitaabkiisa aan sheegaya almuntaqa min fawaaidi fatxulbaari ilaa afar iyo labaatan buu tiriyaayo meel kastaba faa'iidadiisa laba boqol iyo afar iyo kontonaad ayuu kuba soo arooriyaa ee halka hore uu xadiidku kuba yimi iyo halkiisa labaad iyo taasoo axaadiid bal kitaabka intaa leeg waa axaadiid labaataneeya oo meel meel labaad kuba timi iyadoo laftigiina kiiye sanadkiina kiiye laakiin inta kale kolba faa'iido cusub baa jirtaba markaa taasi maxay noqonaysaa horta markaa in takraarkiisani waxa ay tahay oo keenay istinbaadkan oo axaadiidta fawaaidda kala soo baxaya axkaamta de isagoo xadiidkii dhici karta inuu dee dahaaro kuba sugan yahay qeyb ayuu haddana xukum kaloo salaadeed faa'iideynayaa oo xukum kaba baxsan salaad buu faa'iideynayaa marka dee taasuu halkana isagoo dee tarjamo uba dhigtuu soo aroorinaya halkii kalena tarjamo kale halkii kalena tarjamo kale kolkoltaasi waxay keentaa istinbaadkaas iyo taasna xadiidka meel aan meeshii lagaba filahayn inuu kusoo arooriyo culimada qaarkood ay yidhaaheen xadiidkaasiba bukhaari kuma jiro isagoon meel dee kuma jira laakiin halkii uu ka eegayey ee uu kaba filayo aan kuba soo aroorin bal iyada markaa taasi in kolley markii halkaa ibnu daahir xaafidna wuu soo wada naqliyey uu sheegayey ilaa sideed macno ayuu soo sheegaanoo keenaya uun inuu xadiidkii soo arooriyo meel wax kaba badan dee dariiq labaad buu kusoo aroorinaya macno kalus markaa macaanii ilaa sideed u gaadhsiiya taas imaka waqti uma hayno ma soo naqlina waa nin fadxulbaar haddusaariya adigu markaasuu markau xaggaasi waa celcelinta xagga googoynta arrin kalea jirta mid waa celcelintii xadiidka waa taa aan leenahay abwaab kala duwan buu kuwa soo celceliyaa laakiin haddana kolley faa'iida danbun baa jirta ama faa'iide isnaadiyaa jirta oo sheekhaan kii hore ahayn buu kaba warinaya ama faa'iide batni baa jirta oo kolkol ziyaada aan markii hore kuba sugnayn baaba jirta haddii arrintu ay noqoto uun inuu kii horeeyey sanadkuna uu ka culiliyamo dariiq kale aanu helahayn matniguu ku tasarufaya matnigiibaabu inunka intii qaradkii sayd kaba soo qaadanaya ama sanadkiibuu ku tasarufaya uu tacliiqinayaaye kolley faa'iida cusub baa jir isa baabkan inta badan meel meel yaroo kooban mooyee xagga taqdiica iyo googoynta uu xadiidka abwaabta kuma googoynayo kolba in kuba gaabsanayo waayo kolkol baa waxaa dhici karta inaad horeba u helin xadiidka oo dhan oo dee meel kaleu dee inta badan kolba in uu baahnaabuu xadiidkii soo qaadanayahay taasi waxay yidhahaan culimmadu haddii matigu gaaban yahay ama aan la kala reebi karahayn laba xukumna uu kulansaday oo kala duwan markaa iyada waa soo celinayaa xadiidkii oo dhan buu soo celiyay laakiin sanadku markaa ku tasarufaya faa'iido kaleu meel kale ka soo gelinaya oo sheekh labaad oo kii horeba ahayd ama meel isagoo mawsuulu soo aroorin ama isagoo mucallaqa waa haddii uu xadiidku kooban yahay aan la kala reebi karayn laakiin haddii ay tahay in matalan xadiidku uu xadiid dheerba yahay jumal kala duwan oo uu kulansadaiyo axkaam kala duwan marka caynkaasa muxuu samaynayaa oo dee la kala reebi karo macnihiina aanu kala xumaan dee macnihiina aanu isku xidhnayn kolba xadiidka qeyb kaba mida ayuu baab u dhigan kolba xadiidka qeyb kaba miduu baab u dhigan isagoo ka cararaya dee inuu kolba isagoo dhan soo arooriyo baabkan haddana isagoo dhan soo arooriyo baabkan kolba wixii munaasibka ahayd oo bal markaa waxa weeyaanuun xadiidku hadduu yar yahay kooban yahay ama aan la kala goyn karin jumashiisa marka caynkaasa wuxuu dee waa soo celiyaaye laakiin waxaa dhici karta sanadki sanadkiibuu eegayaayo sanad kaloo cusub baabu kuwa soo celinaya haddii taasi aanay jirin kol dee isagoo wuxuu keenayaa mucallaqa kolna isagoo mawsuulo xaggii sanadkii bal taasay noqonay lakiin marka xadiidku axkaam kala duwana kulansaday dheer yahayna iyada jumlo kastaba ama qeyb kastaba baabkii hore aan ahayn oo tarjamo gaara leh ayuu kuba soo saaraya awqaadda qaarkeedna waxaa dhici karta nashaad daraaddeed inuu xadiidka o dhan meel ku soo arooriyo bal muhimku waxa weeyaanuun celcelintiisan uu soo celcelinayo googoyntan uu googoynayo had iyo goor faa'iido cusub oo ama dee fiqi ha ha noqoto ama matniga ha laba socoto ama sanad ha laba socotee ayaa soo celintiisaasi ay tahay googoyntanna waxaa keenay waa kitaab dee riwaayoyo diraayo kitaab in axaadiid lagu wariyo un aan ugu talagelin weeye waa kitaabka ijtihaadkiisa iyo fiqigiisuba uu kuba sugan yahay marka istimbaadkii fawaa-ida kala duwan xadiidka lagala soo baxayey axkaamta kala duwan ayaa markaa taa keenaysa marka xadiidka bal toban goor uu soo arooriye oo toban baab uu kusoo kala arooriyey tobankan tarjame uu dhigtay waxay ka dhigan tahay waa iyadoo nidhaahna mar keliya intaan dhignay xadiidkii aan nidhaahna xadiidka waxaan ka qaadanaynaa macnaha waxaan ka qaadanaynaa kaasuu inoo faa'ideynaya kaasuu inoo faa'ideynayaayo waxaan tarjamada uu dhigaya waa axkaamtii xadiidkani uu kulansaday waa fawaadii uu lahayd ayuu dee tarjamo u dhigto haddana meel kala keenay tarjamo kale u dhigtay tarjamo kale uga dhigto waa wixii cilmi ahaaye fiqi ahaaye xadiidka ama si dhow ama si dheer loogala soo bixi lahaa ayuu markaa sheekhu kuba soo arooriyey bal jaanibkan markaa jaanibankanna bal waxyaalahaasa jaanibkaasna aan kagaba gaabsanayna waxyaalo laga hadlaa meesha way taallo xaggii mucallaqaadkiisi iyo umuuro kale oo manaahijtiisa kuma tacalluqsane laakiin kol haddii kitaabku inoo socon doono biidni illaahi tacaala bal habeen dambana biidni illaahi tacaala waa inoo bilaabmi doonaaye muqadimadii aanu ama durustii aanu gaba dhigayna muqadimada kollay intaas bay nooguba dhammaanaysaa wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclam subxaanaka allahuma bixamdik